kulanti wanaagsan dhegaystayaal sannadihii ugu dambeeyey waxaa jiray loolan ka dhexeeyey dalalka reer galbeedka iyo dalalka eshiya ku yaalla qaarkood sida china oo ku hardamayey maalgashi ay ku samaystaan qaaradda afrika waxaa isdaba socda saamayn dhinacyada wanaagga iyo xumaantaba leh oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee danaynaya inay maalgashi ku samaystaan afrika ay ku yeelan karayso qaaradda afrika sida ay aaminsan yihiin qaar ka mida dhaqaalyahanada meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxaa ka mid ah dalalka hadda soo koraya ee afrika doktor aadan makina oo ah qoraa soomaalid kuna dhaqan waddanka kenya islamar ahaantaasina ka faaloodaha arrimahan ayaa waxa uu v o a u sheegay in dalal dhowra ay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaaradda afrika waxaana uu sidoo kale faahfaahiyey waxaa ku keenayo dalalkaasi ilaayo hadda inay maalgashi ku samaystaan qaaradda afrika haddii aynu ka hadalno waddamada dibadaha ee danaynaya inay dhaqaale ka sameeyaan africa waxaa ka mid a maraykanka ingiriiska faransiiska shiinaha iyo waddamo kale waddamada africa ee ay danaynayaanna waxaa ka mid a wixii ka hooseeya dhulka saxaraha ee ay ugu yeedhaan sabsahara waxyaabaha ay waddamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadhaan macaadiin raadiyaan iyo inay samaystaan saldhigyo military waayo qarnigan aynu ku jirno laga bilaabo ilaa iyo wixii dambe adduunka waxaa ka socdaa tartan military kala gadashada hubka wuxuu noqonayaa ama uu noqon doonaa wax aada u weyn oo baaxad weyn oo wuxuu bedeli doonaa ganacsiyadii kale ee awal la danayn jiray waddamada markaa laleeyahay xagga hubka soo saarkiisa ama gedashadiisa waxaa ku badnaan doonaa shiinaha oo hadda waddankii hore ukraine la dhihi jiray kasoo iibsada maraakiib daxaloobay kadibna ay farsameeyaan waa waddan horey uga soo go-ay dalkii la dhihi jiray midowda soviet qarniga labiyo labaatanaad waxaa la filayaa africa inay noqon doonto meesha ugu qiimo badan adduunka ee ganacsi laga sameeyo laga soo bilaabo sanadkii laba kun ilaa laba kun iyo sideed iyo toban shiinaha wuxuu isticmaalay ilaa iyo lix boq lixdan bilyan oo dollar oo uu ku kala bixiyey mashaariic kala gedisan waddamo badan oo afrika ka mid ah waa yahay marka la fiiriyo marka afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iidaysato danaynta dalalkan horuu maray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan way u diyaar garoobeen waayo inta badan afrika xuquuqul insaan iyo xukun dimuqraadiyadeed ayaan ka jirin marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxna loogu qabto waa mid dan ugu jidha waxa la isweydiinaya waxa weeye waxqabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doonaa wax ayaha dambe lagu faano mise wuxuu noqonayaa hawl yaroo intii lagu feegaaro isaga dhaqaaqo haddaba waxaa la isweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda afrika waxaa faahfaahinaya brofesor cabaas cumar maxamed oo bara ka ah kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho
arrinta tani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenkaba uu ku dareemayo xayseynta ama danaynta weyn ee dhaqaale dalalka hadda aad sheegtay iyo adduunkao dhanba maanta africa uu usoo jeeday marka haddii aan ka bilaabno africa waa qaaradda labaadee adduunka waxay leedahay dhul ka weyn soddon milyan oo kilomitr square sidoo kale waxay leedahay dad ka badan hal bilyan oo qofood marka labadaas keligii markaa fiirisay dhulka iyo dadka waxaa waxay kamid yihiin khayraadka dhaqaale ama wax lagu soo saaro dhaqaale ahaan ama lagu isticmaalo marka labadaas ayaaba marka ugu horeysaba waxay qofka siinayaan dareen ama faham ah sababaha ugu waaweyn oo africa maanta loo qiiseynayo haddii aan marka kusoo laabano africa dalalka sida gaarka ah adduunyada haddii aad fiirisid xidoobyada hay-adaha wellbank iyo i m s iyo rugta ganacsiga adduunkaba cid walba way danaynaysaa afrika investment nooci doonto hala ekaateeyay ku samaysaa ha yeeshee laakiin haddii aan saddex qolo oo waaweyn aan fiirino waa dowladda china dowladda maraykanka iyo dowladaha yurub oo aan isku qabanayno dhehayno midowda yurub marka saddexdaasi waa saddex saaxiib dhaqaale ee afrika marnaba aan lugta kala bixin dabcan taariikho kala duwan ay kuleeyihiin tusaale ahaan yurub markaad fiirisid waxay kasoo bilaabataa taariikhdooda ku xirnaanta yurub ilaa iyo waayadii yurub la helay gumaysigii iyo wixii ka dambeeyey intaba lugta kalena aysan bixin maraykanka isagana taariikh fog la muxuu ahaa la leh afrika oo ay kasoo bilaabato dagaalkii labaad adduunka markii maraykanku uu usoo baxay quwad dhaqaale iyo mid mid military adduunka ugu weyn ilaa iyo hadda lugta kula jiro china markaad fiirisid taariikh ka dhow ayay ku leedahay labadaas laakiin marka waxa hadda markaad fiirsid qarniga kow iyo labaatanaad hadda oo rubciisii hore aan sii dhamaynayno waxay u muuqataa hadda china labadaasba inay kasii badinayso marka aad fiirisid kulug lahaanshaha afrika suuq walba iyo guri walba iyo dowlad walba oo afrika ah maanta inta doonta hala ekaatee waxa ay samaysaa guri walbana alaab china ka timaada taalo suuq walbana alaab china laga soo iibiyey ama laga keena ayaa lagu iibiya dowlad walbana mashruuc china ay ku lug leedahay ayaa maanta ka socda marka saddexdaasi dal markaad fiirisid ama qolo waa waa saddexda ugu waaweyn waxaan loo yaqaano foreign investment africa ku sameeya marka siyaabo kala duwan marka approacho kala duwan ay u maraan tusaale ahaan qaabab kala duwan ay isticmaalaan maraykanka iyo midowda yurub qaab ayay isticmaalaan oo intooda badan ay usii maraan shirkadahan waaweyn oo la yidhaahdo multinational corporations oo maalgelino sameeya inta badanna waxa ay la macaamilaan waa private sectorka haddii maalgelino ay sameeyaan inta badan shuruudo ayay ku xiraan haddii masalan dowladaha ay deymo siinayaan haddiiba public sector ay dilayaan shuruudo badana ku xiran marka oo ay waxyaalo badan oo ay kamid tahay xuquuqul insaanka iyo dowlad wanaaga iyo waxyaalahaas marka laakiin dowladda china iyadu arrimahaasi kuma muxuu ahaa mashquusho investmentigeedana inta badan laba meel ayuu xooga saaraa mid waa ganacsigan la yidhaahdo two way trade oo ah ganacsi labada dhinac ah iyo midkan ugu weyn oo china ay gashana waxa waaye waxaan la yaqaano public infrastructure projects oo ah haddii aad fiirisid wadooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa dekedaha iyo airboorada iyo howlaha waaweyn oo ay dowladuhu maamulaan ay inta badan gacanta marka deymo aanan furuudo wadan oo si kooban lagu bixi aan jiraan ka sheegi doonaa dhibaatooyin waaweyn ay keeni doonaan kan afrika rofesor cabaas cumar maxamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka laga dhexli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee eshiya ee ku tartamaya qaaradda afrika marka arrintan dhaqaale marka mar walba waxaa ku lifaaqan laba dan oo kale waaweyn waa waa waa waxaan loo yaqaano siyaasada iyo amniga mar walba way way way ku lifaaqan yihiin oo waxaad dareemaysaa mathalan xeebaha africa iyo saldhigyada military oo laga sameynayo iyo dowladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed intaba dhaqaalaha dhaqaalaha adduunka maanta globalizationka ku samaysan dhaqaale iska socda ma jiro keligiis mid walba waxaa ku lifaaqan dana dowladeed ayaa ka horeeya inta badanna danaha dowladeed waxyaalaha lagu difaaco amaba lagu meel mariyo ciidda military marka saameynta marka saddexdaas waayo waa mid yani danayntu waa saddexdaas waa mid siyaasadeed mid ciidan iyo mid dhaqaale marka kan dhaqaale marka haddii aan isaga xooga saarno ama aan maanta fiirino waxaa isweydiin mudan su-aasha la isweydiin karo waxa waaye maxay tahay sababaha dowladahaasi ay u xiiseynayaan africa inka badan qaaradaha kale ama dalalka kale marka dhowr oo aadasoo muhiima number one waxa waaye africa africa waa suuq waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya oo ay customer amaba macaamiil wax tiro badan ay joogaan tusaale ahaan ribooyadii ugu dambeeyey ee world bank waxay sheegayaan africa marka la isku daro on average yani celcelis ahaan markii loo fiiriyo kobacooda dhaqaale shan boqolkiiba inuu ka badanya dabcan way jiraan dawlado ka yar iyo kuwo intaas ka dheereeya laakiin celcelis ahaan marka la fiiriyo africa guud ahaan dhaqaalaheedu kobac wuxuu sameeyaa sanad walba shan boqolkiiba ka badan micnaheedu waxa waaye marka dadku yani dakli fiican ay haystaan marku tan kale waxna ma soo saaraan marka halkaas waa suuq gudin oo dawladahan ay ku tartamayaan in alaabaha warshadahoodu soo saaraan ay usuuq geeyaan taas waa tan kuwaad suuq inay noqoto africa tan labaad waxa waaye africa waxay leedahay khayraad dabiici ah oo beri iyo badba ku jira khayraadkaas dabiiciga ah marka isagana waa waxyaalaha ugu waaweyn oo warshadaha wadahan hadda aan ka sheekeynayn ay u baahan yihiin si ay usoo saaraan wax soo saarkooda dhaqaale masalan haddii aan tusaale usoo qaadano bariga africa keliya dawladaha soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya iyo tanzania iyo uganda intaba labaatanka sana lasoo dhaafay waxaa laga baaray kheyraad dabiici ah qaarkoodna waa la xaqiijiyey qaarkoodna hoosooda way bilaabatay marka layaab ma leh in wadaha waaweyne ay xiiseeyaan in ay ka warqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono waayo dawladaha hadda aan ka sheekeynayno ma laha farsamada iyo khibradda lagu soo saari lahaa khayraadkaasi haddii uu yahay kan ha ugu weynaado salida marka maadaama khibradihii cidda soo saaraysa ma waa waa marka shirkado ka imaanaya dawladaha hadda aan sheegayno marka resource sidaasna waxuu midin u yahay wax soo saarka shirkadaha iyo industriyada ama warshadaha dawladaha taasna marka waa waa sabab kale oo muhim ah oo ay u xiiseynayaan dawladahani africa tan kale waxa waaye africa waxay leedahay cudud shaqaale oo weyn waxaa loo yaqaano cheap labor force waxyaalaha matalan yani si faa-iido ay u sameeyaan shirkadahan waaweyn oo aan sheegayno waxyaalaha ay ka xadgudbaan waxaa kamid ah inay kharashkooda yareeyaan kharashkana waxaa kamid ah matalan cududda dhaqa yani shaqaale kharashka lagu bixiyo marka maraykan iyo matalan midooda yurub layaab male haddii aan aragno warshadahoodii oo halkan loo soo rarayo africa barnamijyo waaweyn laga sameynayo matalan warshadihii matalan baabuurka oo kaleeto waayo halkan waxay ka helayaan cudud shaqaale oo jaban taasna marka waa mid kale oo oo ay aada u danaynayaan marka waa production yani waxay noqonaysaa marketka markaan fiirinona waxa waaye consumptionkii markii hadda aan fiirino ciidan dhaqaalena waxay iga uga faa-iideysanayaan wax soo saarka waayo dhaqaalaha marka la fiiriyo waxaa la fiiriyaa production iyo consumption tan ugu dambeysa muhiimka ayadana waxa waaye africa africa waxay leedahay shuruuc dhaqaale ama ama ganacsi oo dabacsan markii loo fiiriyo muxuu ahaa dawlaha hadda aan ka sheekeynayno haddii ay tahay matalan waxyaalahan loo yaqaano warshadahan wasaqaysan oo la yidhaahdo field industries oo ay kamid tahay kuwan chemicalska iyo kuwa baabuurta iyo kuwa dawooyinka intooda badan hadda africa isay guurayaan waayo waxay yani dawladaha ay kasoo tegayaan ama ay ka diiwaangesan yihiin shuruuc adag oo environmentiga iyo deegaanka iyo biyaha iyo dadka iyo dhulka intaba marka tanna waa arrin kale oo soo jiidanayso shirkadaha ka imaanaya dawladahaas waaweyn inay afrika daneeyaan waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkeed ay shuruudo ku xiraan africa si ay maalgashi ugu samaystaan ama ay u caawiyaan laakiin china taasi uusan samaynin marar badanna waxaa jirtay in sidoo kale china ama shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirigeliyaan dalalkani kadibna ay deen ku harqiyaan marka ay iska bixin waayaanna ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan tusaale ahaan hadda dooda ugu weyn ee taagneed waxay ahayd kenya oo kale oo dekadii mombasa la leeyahay waxaa laga yaabaa in dowladda kenya ay iska bixin weyso lacagtii lagu dhisay qadkii tareen isku xirayey nairobi iyo mombasa ayna suuragal tahay inay la wareegaan marka arrintaa bal ka waran so dhibaato kuma keeni karayso marka la fiiriyo laf ahaantooda siyaasadda ay china wataan ee maalgelinta ay ku samaynayaan africa arrintaasi runtii arrin qarsoon ma ahan dawladaha masalan dayna masalan africa kama bilaabin arrintaas dawlado badan oo asia ku yaalay kusoo kartisay arrintaas way kusoo baabiisay africa hadda way ku cusub tahay laakiin inkasta markaad fiilisid dalal hadda angola iyo congo iyo jabuuti ay kamid tahay ayaa hadda kenya ka horreeyey oo arrintaani ay saameysay matalan dayna shuruud la-aanta lacagta deynta ah oo tirada badan oo ay dawladaha siinayso si fudud ku siinayso dan ayaa ka dambeyso matalan marka hadda matalan dawladahani maraykanka iyo midowda yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee africa waxyaalaha ugu badan ee dawladaha tusayaan ama ay farta ugu fiiqayaan waa arrintan maxay ahayd loo yaqaano detrab ama muxuu ahay darinka deynaha oo mathalan jabuuti iyo angola iyo congo intaba laga dareemo iyo dawlado kaloo afrikaan marka arrinta tan china muhiimada fog oo ay ka leedahay waa waxaan loo yaqaano sustainable development yani shariir sii jiraayo oo aanan baabi'in marka marka fiirid marka jiran ka sheegi doonaayo yani dhibaatooyinka uu arrintan yani maalgelintan banaanka ka imaanaysa ay leedahay dawladihii galbeedkana waatan shuruudo ayay ku xidhayaan oo aan dhaqaalo shuqul ku lahayn oo siyaasadeed jainana waatana iyadu xafurdaysa marka hore laakiin ugu dambeyn lagama lugbaxayo yani wax laga lugbaxayo weligeed maaha marka arrin qarsoon ma ahan mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo khayraad taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan sida waddanka kongo oo kale oo khayraad aad u fara badan inta laga helay aanu waddankaasi weli xasilloona buuxda ka dhicin sida uu qabo doctor aadan makina wasaarista macaadinta aad iyo aad bay u qiimo badan tahay sida waddanka congo la yidhaahdo waxaa laga helaa macaadiin aan caalamka laga helin boqol kiiba lixdan waxa khalkhalka abuuraya waddankaasi ugula degi laayahay waxaa weeye waxa meesha laga helay laakiin waa laisweydiin karayaa haddana waxaa leeyahay khayraad ayuu leeyahy waddankaas markaad fiirsana dhibaatooyin ayaa ka jira colaada ayaa ka jira jabhadaha ayaa dowladdii ku kacsan marka maxaa qaldan oo isqaban la waxaa khaldan dowladdii oo iska danyar ayaa dad ganacsada ganacsadayaal oo qamarji ah ama qowleysato ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin lacagtaas oo ay ku samaysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin marka dawladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka waddanka congo waa waddan muddo dheer khilaafaad kusoo jiray oo aanan degaynin waayo dhulkaas wuxuu ku fadhiyaa macdan ayna weligeed maqan aan maqal haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku samaysaan qaaradda afrika waa kan mar kale profesor cabaas cumar maxamed oo baraka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho soomaaliya runtii markii aad fiirisid labaatankii sano lasoo dhaafay hadda oo dawladihii isdaba socday ee kumeel gaarka iyo dawladihii ka dambeeyey ay jireenba danaynta sooma soomaaliya mar walba waxta kor waa laga fiirin jiray laakiin labaatankaas sano danaynta loo leeyahay way sii badanaysay tusaale ahaan safaaradaha tirada badan ee soomaaliya dib looga furayo ajendooyinkooda waxaa kamid ah arrimaha hadda aan ka sheekeynayno tusaale ahaan soomaaliya khayraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey lasoo bandhigay arrintaasi marka soomaaliya dalalka africa waxa ay la wadaagtaa caqabadahan cabsida ku imaan kara sidoo kale soomaaliya waxaa gaar u ah ayada oo oo inay dhibaatada kusii badisana ay suuragal tahay nooca dawladda ka jirta amnicumada iyo oo oo oo taasina ay dawladuhu ay wadiiqo usii maraan ay noqon karto in ay iyagu qoraan iyagu ay weeriyaan iyagu ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro tirada uu la egyahay cidda soo saarayso cidda iidinayso cidda halka lagu xafuran in soomaaliya marka mustaqbalka fog haddii aysan isbedel uusan ka dhicin mathalan muxuu ahay dhanka dawladda soomaaliya oo aysan dawladda soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn ay shirkadaha waaweyn ay la dili karto aysan yeelanin waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursade dhaqaale ama faa-iidooyin haba xadidnaadaan ay jiri karaan oo haddii lasoo saaro in dawladda soomaaliya markaas ay ka heli karto dakli maxaa yidhaahdaa dhoofinta kheyraadkaasi laakiinse mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxay tahay faa-iidada iyo dhibaatada keer badan marka mar walba shuruucda ayaa asal u ah wacan dawladuhu shirkaduhu shuruuc ayay wataan waxay wataan istraatiijiya fog marka soomaaliyana maadaama institutionada hadda aysan arrimahaasi haddii ay jiraan ay bilow yihiin sidii si quman aysan u jirin mustaqbalka fog marka waxay u muuqataan soomaaliya tartanka hadda aan ka sheekeynayno dowladaha dhibaatada ugu weyn kasoo gaartay ee kana noqon doonto guud ahaana barnaamijkeenni bandhigga v o a aynu ku eeganay saamaynta dhinacyada wanaagga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaaradda afrika tartanka ka dhexeeya dalalka horuu maray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku samaystaan qaaradda afrika ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya brofesor cabaas cumar maxamed oo wax ka dhigay kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho iyo doctor aadan makina oo ah qoraa u dhaqan waddanka kenya oo arrimahan si dhow ula socday tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo